baarlamaanka soomaaliya toddobaadkan gudihiisa waxa uu ka hadlay qodob la mid ah inay meel mariyeen ogolaashaha inay haweeney madaxweyne ka noqoto dalka soomaaliya kadib markii loo codeeyey in mid ka mid a musharaxiinta madaxtinimo oo dumar ah laga qaado lacag ka yar tan ragga laga qaadayo taasoo ah boqolkiiba konton saad ka warqabtaan waxaa jira hal su-aal iisoo hordhigay oo aan rabo aan ballanqaaday inaan idin sheegayo dadka musharaxiinta waxaa ka mid ah gabar gabadhi waxay tiri boqolkii konton si lagu dabaqaa in laygu dabaqaan rabaa marka saa maxaa ka leedihin maya maa tidhahdeen imisaa ogol inaan boqolkii konton ka qaadno gabadha gabadha boqolkii konton way wadan ogol weyn waad mahadsantihiin wadanogol markaa guddiga ha nood gareeyo gabadha boqolkii kontona laga qaadaya haddaba su-aasha isweydiinta mudane waxay tahay diinta islaamka wax ay ka qabto dhaqanka soomaalida iyo sida ay ummadda soomaaliyeed u arkaan in haweeney ay xilka madaxweynaha isu soo taagto amaba qabataba aqoon-yahan maxamed axmed haadi oo ka mid ah barofesoorada wax ka dhiga jaamacadaha ku yaal muqdisho ayaa kulmiya u sheegay in raggii ay siyaasadda ku fashilmeen haddii haweenka la tijaabinayana wax dhibaataa aysan qabin isagoo dhinac kale culimmada ugu baaqay in arrintaas ay ka doodaan go-aanna ay ka soo saaraan
horta si guud markii loo fiiriyo siyaasadda waxaad moodaa dee waa mawduuc inta badan dumar inuu madaxweyne wadanka uu ka noqdo kaleeyi wuxuu la xiriiraa kalley diintu aada uga xiriiraa marka si loo fiiriyana siyaasadda soomaalida waxaad moodaa hadda ayaha dambe inay inay inay raggii madaxda noqday ay ku fashilmeen marka waa waxaa fiilaaba maaba dumar dumar maaba la tijaabiyaa sidaa marka laga fiiriyo marka hore horta bal diiniya waxaa fiinaan layd horta bal qof dumar in wadanka madaxweynuhu ka noqdo bal in in in la taxaliiliyo haddii ay okay tahay oo taxliiliskaas ay qof dumara ay inay wadanka madaxweyneha ka noqoto ay okay tahay aqoon-yahanadu waxaan waxaan waxaan isdhihi lahaa kolley maadaama uu yahay hadda markii si loo fiiriyo uu diiniyan uu yahay aqoon-yahanadu ayaguna way soo dhaweyn lahaayeen maryam qaasin waa mid ka mid a haweenka siyaasadda muddo kusoo dhex jiray xilal kala duwan ayay ka soo qabatay dowladda federaalka ah ee haatan jirta waxa ay sheegaysaa inaysan jirin wax ka reebaya haweenku inay xil qabtaan iyadoo tusaalooyin xilligii nebiga iyo asxaabadiisii usoo qaadanaysa haddii gabadha duruufteeda u saamaxdo inay shaqayn karto gabdhihii waxay noqdeen scholars waqtigii nabiga caleyh salaatu wasalaam umuna caa-isha yaa ah mithaalka ugu weyn oo lasoo qaadan kara oo wixii laysku qabsado o dhan qoftii loogu imaan jira micnaha haddayna baranin waxaan waxay ku riyootoo kusoo degay maahan a-imada waaweyn markaad fiirisan yaa macalimiintooda ahaa intaasoo dumara ku jira oo scholars ahaa marka oo waxbarashadii iyo shaqadii waxaan haynaa daliila cad oo gabdhihii asxaabta rasuulkaa saydanaa cumar waagiisii suuqa gabaroo madaxa uga dhiga so waxay lamid tahay wasiirka maaliyadda iyo wasiirka wasiirka ganacsiga oo maanta joogay lamid tahay waagaas haddaba haddiiba ay ku doodayaan haweenka ku jira dowladda iyo kuwa kale ee siyaasadda u haqaltaagaya inay xil qaban karaan diinta islaamku maxay ka qabtaa su-aashaasi waxaan hordhigay sheikh salaad cantoob xasan oo ka mid ah culimmada ku nool magaalada tan muqdisho markii laga hadlayo manaasibka ama darajooyinka dowladda laga qabanayo sida darajada ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama ra-iisul baarlamaan isuma sharixi karto haweeney sababtuna waxay tahay nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'atan qolo ma liibaanto arrinkooda u dhiibteen haweeney teeda kale waxaa cadaalad darro ah haweeneyda inay qabato howlaha ragga loogu talagalay maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaalaa qof waliba masuul mas-uuliyad ayuu saaray ragga waxaa la saaray mas-uuliyad ah howlihii nolosha ayaa dusha laga saaray haweenkana waxaa dusha laga saaray in ay guriga maamulaan inay shaqo kale sii qabtaan waxayba noqonaysaaba cadaalad daro waxaa jira shirar ay culimmadu leeyihiin oo ka dhacya magaalada muqdisho loogana hadlayo arrimahan ku aadan haweenka dhowaan waxaa jiray bayaan ay soo saareen hay-adda culimmada soomaaliyeed oo ay uga hadlayeen in boqolkiiba soddon loo dooda haweenka taasoo ay ku tilmaameen in dana shisheeye iyo dalal reer galbeed ah ay dabada ka riixayaan